bismillahi raxmaan raxiim walaal soo dhawo mar kale waxaan arintaasi sidii unbaa weli falanqeynteeda u socotaa laakiin principally ama hordhac ahaan waxaan isla garanay in saacadan wixii ka dambeeya maadaama wadcigii horey usii xumaanayo wax oo hadda muuqda oo la taaban karo oo horumar ah dhinaca dagaalka homajoogsi ahna la fiilinaynin inaan bilowno si alaala sidii wax loo samayn karo boorkiina weli wuu xiran yahay wadooyinkii laftoodii oo la maraayo weli lama hubo siday tahay securityka iyo bixitaankooda brogramka kale ugu weyn waxaa waaye baabuurtii iyagana ma lahan shidaal meel shidaal ay ka helaan ma lahan marka odayaasha jaaliyadda markaan wada xiriirnay iyo dadka kale dheergaradka meesha jooga waxaan isla garanay in at least waxuun bilaabaan dadka qaar oo wadamada aan dhehe gobolada kala yaqaano in ama familka ahaa culus oo sida reer qofkii leh oo kale inuu bilaabo meesha uu aadi karo at least inuu tallaabo qaado gobolada qaar iyo wadamada u dhow sida ethoobia iyo south sudan iyo meelaha ugu dhow marka arrimahaasi talooyin waan ku bixinay jaaliyad ahaan iyo wasaaradda iyo inta badan waan isla garanay laakiin weli direction oo toosa hode dadkii maxay ahayd ole way badan yihiin ardayna waa ardayna wa u badan yihiin marka ama arrinta ardayda waxaan ku fikeraynay in basas iyo wax loo diyaariyo haddii xaalkuusaan ku socdo maanta wixii ka dambeeyana go-aankaas aan wasaaradda iyo wasiirkeena noogu sareeya aan go-aan wada qaadano basaskaasi marka at least haddii la helo waddo aamin ah oo aan dhihi karno khatar kale aan kusii gelaynin in arrintaas la bilaabo dadkii sudaaniyiinta meesha joogeyna waxay bilaabeen inay baxaan qof walaala qofkii u dhawaa soomaalidan waxay dheheen aniga waan baxaynaa marka miyaadna raacaysaan gobolada iyo meelahaasaan aadayna marka xataa qofkii shaksiyan isku daberi karo annaga waxaan ku niri qaar oo waxaa nala soo xiriiray jooga wadama gobolada xuduudaha ah marka waxay naga codsadeen meesha waan u dhownahay de waxbarashana hadda jaamacad ma jirte ma sii galnaa bayna yidhahdeen meesha noo dhow oo tiro oo aan saa u badnayn meel toddoba ah iyo meel dhowr iyo tobana haddii meel indhow in jirto waxaan ku niri taga hadhow marka haddii xaalku wax isbedelo arrintiin waa xalinaynaa marka intaasaan ku gaadhgaraynanaa welina waa socdaa go-aamada iyo maadaama xaalku adag yahay ma qaadan karno hal go-aan oo oo evacuation toosa safaaradihii danbaa meesha ku xaniban qaar kamida safiiradaan ismaqarnay shalay toole marka sidaas bay u walwalsan yihiin oo xataa dad badan oo wax kasoo gaaray guryahooda rasaas badan kusoo dhacday dad oo tacdiya loo geystay oo safiirada kamid ah meelaha ay degan yihiin ha noqoto iyo baabuurtooda ha noqoto iyo ayaga laftooda in meel lagu xanibay ha noqoto waa gartay marka waxaad kula talinaysaa dadka soomaalida cidii bixi karta aadi karta wadan deriska ah ama gobollo ka baxsan meelaha dagaalada ka socdaan inay aadaan saasaan kula talinaynaa markay hubiyaan kadib waddada ay maraayaan amnigooda iyo dadka ay raacayaan markay hubiyaan kadib because annaga waxaan rabnaa dadka inaan badbaadino ma rabno inaan meel kale oo kasii daran aan kusii hagno ama aan aan geyno ama aan maxaan dhahay tala qaldan siino laakiin qofkii og goboladaasi mid kamid ah islamarkaasna raacayo dad sudaaniyiina meesha yaqaana facilitygiina heli karo si aan laiskula xanibmin haddii xaaladda sii sii xumaato dabcan wayba sii xumaanaysaa korontona ma jirto biyona ma jiraan marka waxaan leenahay hasii hasii baxaan dadkaasi
waa gartay dadka idinla soo xiriiray ead sheegtay inay ku sugan yihiin meelo kamida sudan ee yidhi waxaan u dhownahay meelaha aan tegi karno ma waxay ka wadaan wadamada deriska aan u gudbi karnaa goboladay joogaan
waa arday kamid ah joogto qaybta casala iyo maxay ahayd ole darfour meel kamid ah marka meelahaasay joogaan marka waxay soo weydiiyeen safaaradda yarka sihayaanka iyo gabadha u qaabilsan waxbarashada gabadhii way soo weydiisay waxaan ku yidhi ha tagaan meesha ugu dhow oo ay ka bixi karaan wax dhib ah oo ilaa hadda soo gaadhay dadka soomaalida iyo safaaradda shaqaalaheeda iyo safaaraddaba ma jirto ilaa ay hadda wax dhibaa soo gaaray marka laga reebo habeen dhexdaasa oo sihayaha safaaradda isagoo socdo baabuurkiisa la istaajiyey ciidanka rabid hoska ama dacma shareega istaajiyeen oo markii ay gabar oo xanuunsanayd oo ciyaalkeeda ka xanuunsanayo caanaha ka go-aan bay caano u geynayeen waxayna kasoo laabteen gabdho kale oo jaamacad afriqia ayagana wax u baahnaayo oo meesha ku xaninaa saddex beri ee meesha fadhiyay hoolka jaamacadda oo iyagana loo geeyay alaabi waxay u baahbaahnaayeen markay kasoo laabteen oo gabadhaan ay u socdaan baa meesha la istaajiyey marka xagee u socoteen baa la yidhi marka safaaradan nahay meeshaasaan u socnaa saacadaan maxaa idin socosiyey wax noocaasay ku yidhaahdeen marka telefoonada keena telefoonada ay ka qaateen marka waxay dhaheen bax fur noo furo telefoonada telefoonkai intay fureenba basswordkii marka waxay dhaheen soco baxa marka labadaas telefoon ay ka qaateen laakiin wax kaloo dhibah soo gaara jaaliyada ilaahay hadda ma jiro ilaahayna naga hayo